maxaan ku nadara u fiirshay oo reerkiisa u yar egeegay aw amase nazala ay degeen biyihii jawfow joofkiisa ay u dhaceen bimadmadatin madmado sababteed ay ugu dhaceen iyo wastinshaaqin sandaari sababteed bilaa mubaalaqatin xeeldheeraansha la'aanteed aw jara riiqu candhuufadii ay socotay oo bimaa aladii kii ay la socotay baqiya hadhay min aطacaami cunnada ka hadhay fii khilaali asnaanihi ilkihiisa dhexdiisa ay ku hadhay bacda takhliilihi findhiclasho kadib ku hadhay meesha wacajaza walxaal cajaza u caajizay can majihi tufidana uu ka caajizay oo markaa dee ma too tuuri karo marka qaarkood candhuufadiiba iska kaxaysay oo awood buu u waayey aw jamaca waa jamciyey riiqaw candhuufadiisii fii famihi afkiisa ayuu ka jamciyey wabtalacahu waa liqay sirfan yacni ay khaalisan xaaluu yahay markaa riiqaasi midaan wax kale ku dheehnayn aw amase akhrajahu riiqii buu soo saaray calaa lisaani carabkiisu ku soo saaray uma raddahu waa celiyey oo afka ayuu ku celiyey wabalacahu waa liqay aw amase ikhtalaca waa soo fujiyey nukhaamatan xaakaoo min baatinihi buu ka soo fujiyey walafadaha waa tufay aw amase talaca alfajru waagii ayaa bariyey wa fii famihi walxaal fii famihi afkiisana tacaamun uu ku sugan yahay oo falafadahu waa tufay aw amase kaana wuxuu ahaa mujaamican mid jimaacayo galmoonaya ayuuha fa nasaca waa siibay markaa xubinkii taranka filxaali markiiba ayuu siibay aw amase naama waa seexday jamiica nahaari maalinta dhammaanteed buu seexday aw uqmiya waa la daboolay calayhi korkiisa fiihi ay fi nahaar maalintaa gudaheeda rabadaan tahayd baa la daboolo waa suxsan yahay wa afaaqa walxaala faaqa uu miiraabay laxdatan laxda ayuu miiraabay oo minhu min annahaari ka mid a lam yadurahu waxa uu sameeyey dhammaanteed dhibi maayo soonkii fii jamiici daalika yacni arrimaha dhammaantood yacni maxaanku ahay soonkii dhibi maayaan waa waxaa la soo sheega oo fa in facala jamiica daalika halkaa wixii o dhan wayasuxu waa ansaxayaa sawmuhu yacni soonkiisiina waa ansaxayaa buuri waidaa akala muctaqidan annahu laylun waidaa akala haddii uu cuno muctaqidan xaalu yahay mid caqiidaysan annahu leylu inuu habeennimo yahay xilligu inuu habeennimo yahay mid caqiidaysan hadduu cuno oo fabaana uu caddaado annahu nahaarun inuu maalin yahayna uu caddaado aw mase akalahu uu cuno daannan isagoo malaynaya lilghuruubi yacni maarata gabaldhac inuu yahay isagoo malaynaya hadduu cuno wastamara alishkaalu ishkaalkaana wax u caddayna uu socdo oo markaasaa ku socdo wajaba alqadaa'u qadaa ayaa waajibaya buuri waaye wain danna hadduu maleeyo anna alfajra fajrigii lam yadluc inaanu soo bixin oo faakala uu cuno waistamara alishkaalu ishkaalkii oo markaa waxu caddaansha la'aantii u jeedaa u istimraaro falaa qadaa'a qada ma jiro oo markaa dee wuxuu ku biraynayaa qaacidadii waxay ahayd alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan oo markaa fajrigii waxaa baaqiya dee asal ah habeennimo habeennimadii baa baaqi ah marka haddii uu habeennimadiisii isagoo u haystaa uu cuno ee weli aanay wixiina u caddaanin markaa wax qada'a laguma laha haba ku dhacda markaa soo gasha buu leeyahay marka masaladan waa masale khilaafiyo waxay isku khilaafsan yihiin haddii qofkii uu cuno amase uu cabbo amase uu galmoodo isagoo malaynaya qorraxdii inay dhacday ama isagoo malaynaya waagii inaanu baryin khilaaf baa ku jira laba qowl baa ahlucilmigu ay leeyihin laba madhabood jumhuurtaygu waxay leeyihiin calayhi alqadaa ninkaasi maalin baa qada laga duunaya waayo maalin buu wax cunay wakhti xilli aan markaa ahayn xilligii soomka buu cunay ama uu galmo sameeyey oo wakulu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila lleyl bay haddii markaa arrintii dhacday waa khalaas waaye qolana waxay leeyihiin qado laguma laha labada xaaladood midna haddii mooday gabalkii inuu dhacay oo markuu cunay mise qoraxda soo boodo ka joogsaday waxaa weeye soonkii kama jabin waa u jirtaa haddii uu waagii isagoo aan uu malaynayo inuu waagii weli aanu baryinna uu cunay mise dabaduu soo baxo waaba dharaarba labadaa midna qada lagama rabo waa qowlka isxaaq ibnu raahwey riwaaya can imaam axmed uu leeyahay oo daawuud ahaahir wuxuu nisbaynayaa ilaa jumhuuri salaf uba arrintaa u nisbaynaya yaxya almusani oo a'immatu shaaficiya a'immadooda waaweyn ka midana isna madhabkaasuu qabaa ibnu taymiyana qudhus ra'yigaas ayuu qabaa waxyaabay deliishanaya waxaa ka mid a walaysa calaykum junaaxun fii maa akhta'tum bihi walaakin maa tacamadat quluubukum ninkan waxay waa nin ku gafay arrinta tan oo badrheedh meesha ma jirin ee wuxuu hi gabalkii dhacbaa uu haystay markaasuu cunay ama waagii wuxuu sidee ma baryin habeen baa jirta markaasuu cunay khata baa meesha jira xadiidkii asmaa binti abibakar oo cahdigii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaanu afurrabay tii maalin daruur leh qorraxdii baa soo baxday marka may sheegin inay qadeeyeen laakiin hishaam markii la weydiiyo raawiga xadiidka ah oo la yidhi fa umiruu bilqadaa qada miyaa la amray isagu wuxuu yidhi butun min qadaa'in yacni qada waa loo hortilaaya xadiiska bukhari baa weriye macmar wuxuu yidhi samictu hishaam waxaan ka maqlay isagoo leh laa adri aqadow am laa talow ma qadeeyeen mise may qadeyen aanu garanmaya buuhi halkaa marka waxaa weeyaan lama xifdiyin oo lama soo naqlin qadaha sugnaanshihiisa nafyiyo ihbaatoona lama hayo saa raajixa kalaamka hishaamna wuxuu ahaa ra'yigiisa bay ahayd haddii markaa meesha qada ay jirtana kolley waa la soo naqlin lahaa waalaslu baraa'atu dima dimma iyo wa cadamu alqadaa asal waxaa markaa dumadu inay beri tahay qadana inaanu jirin mar haddii aan nas lahayn waxaa kaloo dee laga qaadanayaa xadiidkii aayaddii maala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswad qisadii ku saabsanayd ninkii sheekhu dhiisu dee waxaweye qada looma dirin taana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya rabbana laa tu'aakhidna in nasina wakhta'na oo waxa weeyaan dee khata qad facaltu qad facaltu markaa nisyaanna way ahayd ama khata bay ahayd waana mu'aakhada ma leh waxaa kaloo ay deliishanayaan waa ninka jaahilka waa macduur baynu soo nidhi ninkani waa jaahil macduur buuna yahay oo marka uu masalan dee wuxuu ka jaahil yahay maaragtay xaalkii uu ka jaahil yahay in gabalkii dhacay ama in waagii baryay buu ka jaahil yahay waa macduur arrimahaas oo dhan bay deliishadeen oo isu geegeeyeen oo ay odhanayaan marka waxa weeyaan inaan maaragtay lagu lahayn qado aan lagu lahayn ee markiiba uu ka joogsanaya haddii qoraxda ay dhacdana marka wax soo baxan uu joojinayaa waa sidii dee qofkii isagoo moodayay inuunan soomanin biyo cabbay markaa uu xusuusta buu joojinaya waayo wuxuu yidhi wain طara'a fii anaa wain طara'a fii ahnaa'i اlyowmi hadduu soo dariyo fii ahnaa'i اlyowmi yoomka gudihiisa hadduu soo dariyo junuunu waalli walow fii laxdatin ilbidhiqsiba ha ahaado markaa junuunkaasi soo darintiisu yahay laxdadaasoo minhu min annahaari ka mid ah aw istaqraqa saa'imkii wuu maansheeyey nahaarahu maalintiisa biliqmaa yacni suuxdimo ayuu ninkii ku sugan yahay qofkii soomanaa yoomkiisii oo dhan aw amase tara'a waxaa ku soo darriyey xaydun xayd baa ku yimi waa haweenaydii aw nifaasun dhiiggii dhalmada ayaa yimi batala asawm soomkii waa buray oo waxaa weeyaan dee mar haddii qofkii junuun yimi waalidii dee waaba marfuuca alqalam rufica alummatu rufica alqalamu can alaaatin waxaa ka mid a cani ilmajnuuni xataa yafiiq marka meeshoonba ma jiro ninkii takaaliifa korka ma saara caqliba ma jiro marka waxa wey mar hadduu waashay oo ka dhigay khalaas haddii maalintii oo dhan uu suuxsanaa oo istiqraaq nahaar ay dhacday maalintii o dhan markaa suuxdimi u maasheeyeyna isna waa kuula mid oo de qof waana waxba ma dhaamo caqliba ma joogin maalintaas waaya waxaa kaloo meeshii yimi haddii haweenaydii xaydka ku yimaadana iyana soomkii waa buray oo dee kunnaa nu'mar biqadaa'i asawm walaa nu'maru biqadaa'i asalaa nifaaskuna waa kuula mid wain tara'a hadduu soo darriyo fii ahnaa'i alyowmi maalinta gudaheeda junuunu waali walow fii laxdatin bahaat ilxaasoo minhu min annaari ka mid a aw istaqraqa nahaarahu nahaarkiisao dhan wuxuu ku maansheeyey biliqmaa'i waali aw tara'a xaydun xayd baa soo darriyey oo haweenaydii ku yimi aw nifaasun dhiiggii dhalmada ayaa ku yimi batala sawmu soomku waa buray wabillahi tawfiiq subxaanaka allah watacaala ويندب السحور وإن قل ولو بماء والأفضل تأخيره ما لم يخف الصبح ولسونك ونكو يجري أحكامتيسي وشيخ ليه ويندب وال سنيي السحور سحور تيال السنيي إلا سحورته وإن قل هوا يراد عنا الله سحورنا إياه walow bimaa'in walow kaana asuxuuru suxuurashadaas haba ahaato bimaa'in biyo ha ahaato wuxuu leeyahay waxaa sunnihii iyo hadyigii rasuulka ah salawaatu ullahi wasalaamu calayh suxuurashada oo rasuulku isaga amray wuxuu yidhi tasaxaruu fa inna fi saxuuri baraka ee suxuurta waayo suxuurta waxaa ku sugan baraka ayaa ku sugan oo barakaasi waxa weeyaan in dee qofkii uu u xoogoobayo oo maaragtay u adkaysan karayo soontii markuu wax cuno wakhtiga dambe ee fajriga hortiisa ah wakhtigaas waa wakhti fiican oo markuu waa kacaya qofkii suxuranayey waa wakhti uu ducaysanayo waa wakhti uu cibaadaysanayo waxaa ka mid a barakadeeda in ay ahlu kitaabkii la khilaafayo marka waxaa weeyaan rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu inoo sheegay xadiid faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahlilkitaab aklatu saxuur waxa inoo dhexeeya innaga iyo ahlu kitaabka yacni soonkooda iyo soonkeenna waxaa weeyaan cunitaanka suxuurta taas ayaa inoo dhaxaysa waayo marka wuxuu leeyahy wain qalla waa ku yidhiye waxaa lagu suxuuranaya haba yaraado walow bijarcati maa'in kabasho biyo haba haato sida rasuulku uhi tasaxaruu walow bijarcati maa'in suxuurta kabasho biyaaba ha ahaatee kabasho biyaaba haatee oo xataa in suxuurta timir lagu suxuuran karana way fadli leedahayna rasuulku isagaa noo sheegay nicma saxuuru lmu'mini attamru yacni suxuurtii mu'minka waxaa u nimco lahaatay timirta u fiicnaatay marka waxa weeyaan waa hadigii rasuulka wakhtigeeduna waa un qubay alfajri adugu aimada qaarkood waxay leeyiin nuska habeenkii bay ka bilaabataa ilaa maxaan ku dhahay waa beriga qorax soo yacni maaragtay waa beriga oo waagu markuu dilaaco inta ka horraysa weeye laakiin sida hadiga rasuulka waxa weeyaan in dib loo dhigo oo suxuurashada dib loo dhigo oo wuxuu leeyahay zayd ibnu haabit tasaxarnaa maca annabiyi sala allahu calayh wasalam humma qaama ila asalaati markaannu suxuurannay ayaa rasuulku salaaddii u kacay waxaan ku uhi kan bayna alaadaani iyo waasaxuuri aadaanka anas baa wuxuu leeyahay zayd ibnu haabit ba waxaan ku idhi intee u dhaxaysay waxaa la yidhaahdo aadaanka iyo suxuurashada wuxuu yidhi qadru khamsiina aaya in konton aayadood laga akhriyo ayaa u dhexaysay taa macnaheed waxaa weeyaan dee inay aad maxaan ku dhahay ugu dhoweyd suxuurtu iyo salaaddu aanay wax weyn u dhexaynin marka in aad loo dambaysiiyo oo wakhtiga dambe la suxuurto ayaa fiican waayo wuxuu yihi walafdalu sidee fadliga badani taakhiiruhu dibudhigiisa weeyaan maa lam yakhafi subxa haddaanu subxii iyo waagiinu ka beri aanu ka cabsanaynin in dib loo dhigo ayaa fadli badan si aynu axaadiis hadda ku sheegnayba oo haddii isagu ka baqayo dee inuu waagiu ka beriyo oo subaxii ka soo galo waxaa weeye markaa waa ka joogsanaya waalafdalu tacjiilu alfitri idaa taxaqaqa alguruub walafdalu sida fadliga badanoo qofka saa'imka u fadliga badani tacjiiluulfitri afuradii in la dedejiyo weeye idaa wakhtiga taxaqaqa alguruubu guruubku iyo gabadhacu markuu dhaboobo marka gabalku inuu ku dhacayo caddaato ayaa waxaa la rabaa qofkii mu'minkaa inuu afuro oo tacjiilkaa rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa yazaalu annaasu bikhayrin maa cajalu lfitra dadku khayr ka zuuli maayaan intay dedejinayaan afurada afurada intay dedejinayaan khayr ka zuuli maayaan camr ibnu imin wuxuu leeyay kaana asxaabu moxamed asraca annaasi iftaaran wa abta'ahum suxuuran asxaabtii rasuulku waxay ahaayeen kuwa dedejiya afurada oo markay gabalku dhaco ayay afuri jireen suxuurtana dib bay u dhigi jireen wuxuu kaloo xadiidku ahaa rasuulku wuxuu uhi idaa aqbala alleylu min haahunaa haddii habeenku idinka soo qaabilo xaggan min haahunaa oo qorax ka soo baxa ah xagga habeenku hadduu idinka soo qaabilo ka yimaado waadbara annahaaru min haahuna maalintuna ay xaggaa u dhacdo u jeesato waqarabat ishamsu qorraxdu ay dhacdo faqad aftara asaa'imu saa'imku waa afuray ay falyuftira asaa'imu khabarun bimacna alamr fataawa ibnu taymiya waxaa ku yimi mujalladka shan iyo labaatanaad safxadda laba boqol shan iyo toban markii la weydiiyey ghuruubka ghuruubu shamsiga ma u bannaan tahay markaa qofkii markay dhacdo oo godkay ku libidho inuu afuro wuxuu yidhi idaa qaaba jamiicu اlqursi afطara الsaa'imu walaa cibrata biاlxumrati الshadiidati اlbaaqiyati fi اlufuq haddii muuqaalkeedii uu ku libdho oo ay dhacdo qoraxdii waxa weeyaan waa afray ninkii saa'imka ahaa wax cibraana male in casaanka iyo bal la sugo le bal ha casaad dunidu ha casaadeen iyo waxa in la sugana maaha waidaa qaaba jamiicu اlqursi dahara asawaadu min almashriq marka qoraxdu ay godka gashana xaggaasaa madow ka soo muuqdaa madowgu qorax ka soo bax ayaa madow ka soo muuqdaa saa darteed rasuulku markuu leeyay idaa aqbala alleylu min haahuna xagga haddii habeenku ka yimaado macnaheedu waxa weeye habeenku xaggaa ka imanayaa xaggaasaad ka garanaysaa madowga xaggaa kaa qabanaya qorax ka soo baxa ayaa ku tusinaya qoraxdii dhacday ee xaggaba in laga sii fiiriye maaha xagga waxaad ogaatay inay libidhayo kaa qarsoonaatay mugdina xaggaa ka yimi qoraxdii dhacday markaasaad maaragtay aada furaysa waayo wuxuu yidhi wayuftiru calaa tamaraatin witran wayuftiru wayundabu waxaa la sunneeyey an yuftira inuu ku afuro calaa tamaraatin waxoogaa timiro witran witri ah timiro xabado timiro ah inuu ku afuro ayaa hadigii rasuulka ah salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh weliba timirta nooceeda rutabka ah ee qoyaanka ah haddii la heli karo intaa la hormariyo kadibna haddii taa la waayana timir lagu xejiyo kadibna biyo lagu xejiyo saasa hadigii rasuulka ah fain lam yejid haddaanu helayn saa'imkii timir haddaanu helaynna falmaa'u biyaha ayaa afdalu fadli badan oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saas buu inoo sheegay xadiidka anas ibnu maalik radia allahu canhu kaana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam yuftiru calaa rutabaatin qabla an yusallii waxoogaa timiroo nooca rutabka la yidhaahdo oo markaa qoyaanka oo bisil noocaas buu ku afuri jiray intaanu tukanin fain lam takun rutabaatun facalaa tamaraatin hadduu rutab waayana waxoogaa midhar timir ayuu cuni jiray fain lam takun xasaa xasawaatin min maa haddii uu timirtaa waayana wuxuu samayn jiray waxoogaa kakabasho biyaah ayuu kakaban jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalamu caleyh xadiidka abu daawuud ayaa wariyey waayo wuxuu yidhi wayaquulu wuxuu yidhaha saa'imku markuu afuro allaahuma laka sumtu wa calaa risqika aftartu allaahuma yaa allahu allahayow laka adiga ayaan sumtu kuu soomay wa calaa risqika risqaagiina aftartu waan ku afuray adugu xadiid caynkaasa baa jiray oo mucaad ibnu jabal uu warinayo laakiin sanadkiisu waa daciif oo waa mursal waxaa ka mid axaadiida maalan rasuul ka sugan oo saxiixa ah a'immada qaarkoodna xasan bay ka dhigeen xadiidka cabdillahi ibni cumar kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam idaa aftara qaala dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah oonkii waa tegey xiidadiina waa qoyeen ajarkiina waa sugnaaday in sha allah caynkaas buu odhan jiray rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wayundabu waxaa la sunneeyey kasratuljuudi deeqda badan ayaa la sunneeyey iyo wasilatu raximi raximka in la xidhiidhiyo wa kasratu tilaawati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa oo la badiyo waalctikaafu iyo wa kasratu lictikaafi ictikaafkaoo la badiyo siyamaa alcashru lawaakhir siiba tobanka dambe markaa bishaa rabadaan oo dee bil khayr badana qofka waxaa la doonaya inuu aad uga faa'iidaysto oo waxyaabaha laga doonaya waxaa ka mid ah inuu deeqda iyo waxbixinta badan oo ibnu khusayma wuxuu baabaystay kitaabkiisa saxiixa saxiix ibnu khusayma baabu istixbaabi aljuudi biاlkhayri waalcataa'i fii shahri ramadaan ila insilaakhihi istinaanan biاnnabiyi sala allahu aleyh wasalam marka waxa weeyaan in sunnanimada deeqda markaa bishaa rabadaanta la bixinaya ilaa intay baxayso iyadoo lagu dayanaya rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xadidka cabdillahi bni cabbaas baad garanaysaa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil wa kaana jibriilu yalqaahu fii kulli leylati min ramadaan fayudaarisu alqur'aan fala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam xiina yalqaahu jibriil ajwadu bilkhayri min alriixi almursala marka aad buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u deeq badnaa waxaa kaloo iyanaa soo gelaya cibaadada inuu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku dadaali jiray oo weliba tobankaa dambe ictikaafka iyo cibaadada kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala alcashru shadda mi'zarahu wa axyaa leylahu wa ayqada ahlahu ayaa rasuulku yidhi salawau yidhi saxaabigaas saasuu rasuulku caaisha caynkaa leh marka wuu dadaali jiray oo aad buu wakhtigaa dambe akhriska qur-aankana aad buu u badin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa an yuftira assuwaama walow bimaa'in wayundabu waxaa la sunneeyey an yuftira inuu afuriyo assuwaama soomanayaasha dadka sooman ee maxaan ku dhahay dee ilaahay dartii u sooman bisha ramadaan inuu afuriyo oo dadka la afuriyo ayaa hadyigii rasuulka ah man fatara saa'iman falahu midlu ajrihi walaa yunqasu min ajri saa'imi shay-un xadiidka tirmidi wariyey qofkii qof sooman afuriya ajarkiisoo kalu leeyay isagoo aan waxbana yacni maaragtay isagana waxba laga nuqsaamin walow bimaa'in walow kaana fitruhum waxau ku afurinaya haba ahaado bimaa'in biyabaha siiyeen oo inaad hadda istakalifto tidhaahdo mar haddii aan casumad weynaya waxba samaynaynin dadka maxaan u soo lugoynaya lama baahna xoogaa timri iyo xoogaa maarata isku yar haabaysay haddii aad ugu yeedho waxa weeyaan iyo xoogaaga saambuusaha ah waa wax weyn weeyaan waa iftaar wey waa afurin afurin baad siisay qofka waxbaad siisay biyaha taataad siisay wax maaragtay ajarka waad leedahay waayo wuxuu yidhi walow bimaa'in wataqdiimu gusli اljanaabati cala alfitri wayundabu waxaa la suneeyey taqdiimu gusli اljanaabati janaabada maydhi maydhigeeda in la hormariyo oo cala alfajri calaa طuluuci اlfajri waagu intaanu berin laga hormariyo qofkii hadduu habeenkii islaantiisa u tegey oo maxaanku dhaha dee soonna ay tahay ile habeenkii way isaga bannaanayde waxaa habboon intaanu salaaddii wakhtigeedii waagu kaa beriyin inaad iska qubaysato hadduuse iyada qudheedu uu isagoo janaabadii qaba waagu beriyo isagoo janaabadii qaba hadduu waagu beriyo soonku waa u jiraa waa u jiraa soonkii ama odhan mays mar haddii aan aana maydhan soonkii ma jiro tahay sax ma aha laakiin sida fiican waxa weeya inaad iska sii maydhato ile cibaadaha ku sugaysa iyo salaaddii iyo وترك الغيبة والكذب والفحش والشهوات والفصل والحجامة ويندب حال السنة ترك الغيبة غيبة يا حنتك تجتان كذا يا والكذب بينتا يا والفحش أفحمرا يا والشهوات شهواتك والفصل صرصرك أو شرك الله صرصرودي يا وعلى سكسي دايو قعما قاران والحجامة يا توبينكي waxyaabaha la diidanya buu ka hadlayaa qiibadoo laga tago waxaa weeyaan dee sunno maahee sideedaba ka tegitaanka qiibadu waa waajib oo marka hore dee in la xanto waxbaa xaaraana xantu waa xaaraan ka tegitaankeeduna waa waajib laakiin halkan macnaha maaha inuu dee sugayo uun ka tegitaanku inuu sunno yahaye wuxuu u jeedaa inay ka sii adag tahay waajibkii ahaa ka tegitaanka xanta laga tago yacni markaa yaa la sii adkaynaya oo shaygii macaasida ahaa ee wakhtiga kale macsida ahaa marka la joogo ramadaantana iyo xilliga faadilkaana waa sii daran yahay maxaan ku dhaha xumihii sida wanaagguba uga fiican yahay bilaha kale iyo wakhtiga kale ayaa xumaantuna markaa sii daran tahay marka qofki waa inuu ka tagaa oo ka dheeraadaa xantii beenta waa inuu ka dheeraadaa afxumada iyo hadalka xun waa inuu ka antarabaqash inuu ka hadlin iyo nacnac iyo caytan iyo waxa wayaan ku hadlin wixii shahwo ku saabsan waa inuu ka dheeraada man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilahi xaajaة fii an yadaca طacaamahu وasharaabah ayaa rasuulku yihi salawatu ullahi wasalamu aleyh qofka aan ka tegin hadalka xun iyo ku camalfalkiisa ilaahay subxaanaه wa tacaala wax dan uu ka leeyahay ma jirto cunnada uga tegaya cabitaanka mar haddii aad iska walaaqanayso waxaad xumaha afaysasho khaliya oo aan markaa xumi aadan ka tegaynin waxba danoo badan kuma jirto qofka muuminka marka waa inuu soomaa oo xubnihiisoo dhamme ay soomaan oo afka uu ka soomaa oo u is-ilaaliya ayaa loo baahan yahay waxaa kale oo uu tilmaamay xagga maaragtay dhiigiska siideynka sarsarka iyo xijaamada iyo iyana waxa weye waanu iska ilaaliyaa oo xijaamada fuqahadu way isku khilaafsanyahin aimada qaar baa waxay tilmaamayaan xijaamada iyo toobinku inuu soonka jebinayo laakiin madhab shaaficiya waxay leeyihiin xijaamadu soonka jebin mayso iyo tabaruc maxaanku dhahay dhiig uu bixiyo oo qof xanuunsan in dhiig lagaaga shubo haddii aanay keenaynin dacfi kallifo markaa qofkii inuu wax cuno waayo haddii qofka dhiig laga qaado wuxuu u baahanayaa oo dhakhaatiirtu haddii goynaadeen wax cabba ama wax cuno marka arrintaas haddaanay keenaynin waxa weeye dee xijaabadii markaa way iska bannaanaanaysaa ama dhigiska sideyntii haabit albunaani wuxuu ihi su'ila anas ibnu maalik radia allahu canhu a kuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'im yacni ninka sooman miyaa u nici jirteen waxa leeyahay xijaamada qaala laa ilaa min ajli dacfi bukhaari baa xadidka wariyey dacfi mooyaane si kale umaanaan kahan jirin buu yidhi ibnu cabbaas wuxuu leeyahy isaga qudhiisu alsawmu mima dakhala walaysa mima kharaj oo xaafid ibnu xajar uu leeyahay fatxubaariga ibnu abi shayba iyo xadiidku mawsuulku ku wariyey qowlkaas aharta waana sanadkiisuna waa saxiix marka iyagu xadiidka afطar alxaajimu waalmaxjuum kii la toobay iyo kii wax toobay way afureen xadiidkaas waa mansuuq bay leeyihin oo waxaa nasakhay xadiidka abi saciid alkhudri oo uu yidhi arkhasa الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam fi اlxijaamati lisaa'im arkhasa yacni waa rugseeyey rasuulku marka wax markii hore la diidanay inuu yahay waa meeshaad ka garanaysaa oo ruksadu inamaa takunu bacda alcaziima caziime kadib bay timaadaa marka wuxuu yidhi rasuulku waa rugseeyey xijaamadii qofkii soomana waa u rugseeyey irwaaulqaylka ayuu keenaya mujalladka afraad safxad afar iyo toddobaatan marka waxa weeyaan adugu arrimahaasay deliishanayaanoo waa karaaha bay leeyihiin marka in qofkii uu istoobo fain shuutima falyaqul innii saa'imun fain shuutima haddii la caado falyaqul ha yidhaahdo innii saa'imun anugu waan soomanay oo xadiidkii baa wuxuu ahaa fain saabahu axadun aw shaatamahu falyaqul innii saa'im haddii qof uu markaa caado oo uu hadal xumo ku yidhaahdo ha yidhaahdo waan soomanaya imada qaar waxayba leeyihiin codka baa kor hagu qaado oo waan soomanaya ha yidhaahdo hagu sheego wa taxrumu alqublatu liman xarakat shahwatahu wa taxrumu waxaa xaaraana alqublatu dhukashadii liman axad bay xaaraan ka tahay xarakat ay dhaqaajinayso ay dhaqaajisay shahwatahu shahwadiisa qofkay dhaqaajinayso dhunkashadii waa ka xaaraan oo hadduu islaantiisa u dhunkado halis bay markaa wuxuu u yahay uu lafihiisa u baqayo ama isog yahay inaan waxba iska celin karaynin oo man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca fiihi hadduu meelihii seeriha hagaarkeeda haddii aad kuur wareegto seerihii boqorku samaystay xoola haddaad ku agraacdo xooluhu marka dambe dalaq inay neef kaaga dhacaya meeshaa dhici karto marka haddee kiisaad gashay dhunkasho iyo howlaha haddaad gudagasho asaadan naftaada ka adkayn in markaa hawl adag ay ku geliso oo jimaacu yimaadda baa laga baqayaa markaa rasuulku waa dhukan jiray masaajidda waxay iskaga xidhan tahay uun qublada iyo mubaajarada iyo waxaa soo dhamin waa liman qadara calaa dabdi nafsi qofkii naftiisa dabdinaya waxba dhibaataa ma leh way bannaan tahay iska dhukan karaa reerkiisa in isku filan oo nafti iska celin karaa waxbana loo farqin maayo oday iyo dhallinyaro oday khatarababa iska jiri kare marka waxaa weeyaan inuu qofkii inuu dabdi naftiisa ka adag yahay ayuunbaa meeshii muhim ah oo caaisha waxay leedahay kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam yuqabilu wayubaashiru wahuwa saa'im wa kaana amlakukum liirbi rasuulku waxaa kii dhunkada oo mubaashirayo taataabasho la yimaada haweenadiisa isagoo sooman laakiin wuxuu ahaa ka xaajadiisa ama irbi bimacnaa cudurgiisa iyo xubinkiisa kaydinku hadasho badan buu ahaa oo macnaha dee naftiisa ka adag buu ahaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidka unbaa markaa daabitku noqonaya oo haddii qofkii uu naftiisa uga baqayo in tallaabo kale uu qaado aanu hadhow is celin karaynin agmari maayo agmari maayo waa saa ay u sheegeen markaa imadu waaye waalwisaalu bian laa yatanaawala fi lleyli shay-an waalwisaalu wisaalkii walwisaalu baa xaaraana dheh yacni xidhiidhintii soomka la xidhiidhiyo ayaa xaaraanoo laba maalmood la isku sii xidhiidhiyo wax ka badanba bian laa yatanaawala inaanu gaadhinba weeye qaadanin fi lleyli habeenkii shay-an shay inaanu taabanin waxba ayanu qaadan waxa cunnaa iyo waxa bitaana iyo waxa maaragtay dee soonka wixii afurinayey inaan waxba taaban marka wisaalku dee rasuulku waa udiyay saxaabadu inay xidhiidhiyaan soonka maantuu soomanaa gabalkun ka dhacin iska sii watay iyaakum walwisaal ayuu saddex jeer rasuulku yihi salawaatu war iska jira waxaan idinka digayaa waxa la yidhahdo wisaalka xidhiidhinta oo marka dambe ay ku yidhahan rasuulka adigoo wad xidhiidhisaa markaasuu yidhi aniga waxa weeyaan ilaahay baa iquudiya oo ilaahay baa i waraabiya lastu ka hay'atikum hay-adiinoo kale anigu miihi laa tuwaasilu xadiidkan wuxuu laa tuwaasiluu fa ayukum araada an yuwaasila falyuwaasil ila saxar qofkii raba inuu xidhiidhiyo marka waxaa ka bannaan xidhiidhinta hal meel bay bannaan tahay maalintii buu qofku soomanaa ilaa suxuurtii laga gaadho dambe hadduu iska afhaysta intaa habeennimada hadhow suxuurta markaa wax cuno intaasaa bannaan oo laa tuwaasiluu fa ayukum araada an yuwaasila falyuwaasila saxar ha xidhiidhina laakiin qofkiina raba inuu xidhiidhiyo ilaa saxar ka wato intaasaa markaa ka bannaan markay diideen oo saxaabada qaarkood ku adkaysteen falammaa abow an yantahuu can ilwisaali waasala bihim yowman umma yowman umma ra'w alhilaal intay ka joogsan waayeen buu weliba raawigu wuxuu odhanayay kal munakki lahum yacni mid ciqaabaya oo kale markuu xidhiidhiya buu yidhi hadda hala soomo maalintii waa la soomay habeenkii iyo maalin labaadii baa lagu xijiyey iyagoo tacbaana un baaba ilaah yanaga fujiyay ilaad markaa dee dhibaatada dareentaan ka joogsataan marka waxa weeyaan wisaalku waa xaaraan oo ma bannaana xaaladdaa intaa xadiidku inoo sheegay oo ilaa saxarkaa mooyaane waayo wuxuu yidhi falow shariba hadduu cabbo maa'an biyo hadduu cabbo walow jarcatan walow kaana almaa'u biyahaasi haba ahaadeen jarcatan kabashaba ha ahaadeene cinda asuxuuri suxuurta cindigeeda uu cabbo falaa taxriima xaaraan markaa ma jirto oo dee wisaalkii markaa meeshii ma jira mar haddii wuxuunba la cabbay xabadan bayaan la cunayna wuxuuna cabbitaan iyo afrade ay dhacday kaa markaa la odhan maayo wisaal la odhan maayo wa yukrahu waxaa la kahdaa dawqu طacaami cunnada dhadhaminteeda ayaa la kahdaa wa cilkun xanjeclaashi ayaa la kahdaa wa siwaakun cadeesho ayaa la kahdaa bacda zawaali qoraxdu markay zuusho oo duurkii uu galo kadib in la cadayda ayaa la kahdaa marka wuxuu leeyahay marka u horraysa dawqu طacaam cunnada dhadhaminteeda waxaa weeye waa karaaho aduu ibnu cabbaas markii la weydiiyey wuxuu laa ba'sa an yaduuqa طacaam wax ba'sii kuma jiro qofku inuu cunnada dhadhamiyo alkhalla iyo washay yuriiduhu shiraa'ahu shayga uu rabo inuu iibsadayo inuu saa carab ku yara yidhaahdo markaa tufo dhibaataa ma leh ayuu leeyahy imaam bukhaari ibnu cabbaas xadiidka bukhaari mucallaqa ku wariya isagoo maaragtay siiqat aljazmi ah waayo ibnu taymiya qudhiisa fataawada shan iyo labaatan mujalladka ah sabxada laba boqol lixiyo lixdan wadawqu الطacaami yukrahu ligayri xaajatin laakin laa yufatiruhu waama lilxaajati fahuwa kalmadmada dhadhammada cunnada la dhadhamiyo waa la karaahiyaystay ligayri xaaja haddaan wax baahiyi jirin in la dhadhamiya waa karaaho laakiin soonkii jebin mayso qofka hadduu dhadhamiyo tufo soonkii waa caadi buu u yahay laakiin lilxaajati fa huwa kalmadmada haddii baahi timaado ilmaha yaruu ka eegayo ama qaarkood fuqaada waxay dhahan nin maaragtay xoogaa hunguri xun haddii islaanta ka dambeeyo oo lafeeda u baqayso bal waxaad keentay dee bal naftiisa maarata yani balka yar dhadhamiso tufto meelaha qaarkood way yidhahdaan marka kalmadmaday noqonaysaa kalmadmada sida maaragtay luqluqashadoo kale ayay kula mid tahay oo soonkii waxba yeeli mayso waayo wuxuu yidhi cilkiguna waxa weeyaan waa xanjeclaashashadii oo taasna waxa weeye haddii ay leedahay wuxuun maaragtay ku cararaya qofka oo xalqigiisa gaadhayo dee hadda xanjooyinka inuu isticmaalo dee macaankiiya waxaa leh mar haddii waxa dhunta gaadhaya ay jiraan oo joofka aadaya waxa weeyaan ma bannaana cinda aljumhuur cinda aljumhuur ma bannaana waayo haddii kale markaasay karahada imanaysa aan waxba afkan dhaafaynin oo riiq gudbo oo wax socdo oo xaggan aada aanay jiraynin markaasay karaha noqonaysaa u leeyahy cadaygu fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiyada qaar ka mida waxay qabaan haddiiba ay zawaalka gaadho oo duurkaba u galo wixii gelin dambe ayaan la cadayan karaynin laakiin sida raajix waxaa weeyaan inay bannaan tahay in la cadaydo waayo rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaka cinda kulli salaa oo bukhaarina wuxuu yidhi walam yakhusa asaa'ima min hayrihi yacni lama khaas yeelin saa'imka hayrkii lagama khaas yeelin yani saa'imka lagama gooni yeelin cid kale meeshiina baraa alasliyana meeshii dee waa la wataa adoo in asalkii aan waxba aan lagu lahayn ibnu cumar kaana yastaaku awala annahaari wa aakhirahu awalka maalinta awalkeeda iyo aakhirkeeda waa caddayn jiray bukhaari baa keenaya isagoo mucallaqa laakiin siiqat aljasmi waxyaabahay deliishadaan waxaa ka mid a qolyaha diidan in la cadayan karo xadiidka horena idaa sumtum fastaakuu fi lghadaati walaa tastaakuu fi lcashiy haddii aad soontaan waxaad cadayataan gelinka hore laakiin galabkii cadayanina xadiidkaasina waa xadiis daciifa waxyaabaha kaleo deliishanayaan oo ay macna ka qaateen xadiis saxiixa laakiin wejgu istidlaalkiisu aanu xoog badnayn la khuluufu fami saa'imi adyamu cinda allahi min riixi lmiski doorsoonka qofka saa'imka afkiisa ku sugan ilaahay agtiisa miskiga waa uga udgoon yahay marka waxay leeyihin hadii la taataabto wixii baa tegaya kaasina maaha dee meeshu ka yimi ilkaa iyo afka maahee waa khulu'u lmucdati can iطacaam calooshoo ka maran cunno ayaa kaas soo baxaya afka waxaa markaa urtaa ka soo baxaysa waa raashinkan marka qofka caloosha ay maran tahay weeyaan ee maaha ilkaha maaha marka cadayashadu shaqa kumale mawduucaasba fataawada wuxuu keenaya wa ama siwaaku fajaa'izun bilaa nisaac laakiin ikhtalafuu fii karaahiyatihi bacda zawaal calaa qowlayni mashhuurayn laba qowloo mashhuura ayaa jira walam yaqum calaa karaahiyatihi daliilun sharciyun yasluxu an yakhusa cumuumaati nusuusi siwaak daliil sharciga u suubada inuu nusuusta iyo adilada iyo axaadiida siwaak iyo cadayga ka hadlaysaa khaas yeelaya arrintaa lama hayo saas darteed waxa wey waa la iska cadayan karaa gelin hore gelin dambaba laa kuxlun waاstixmaamun wayukrahu likulli axadin samtu yowmin ila alleyl wuxuu leeyahay waxaa aan bannaanayn laa kuxulun buu yidhi kuxuligiisa mada isaguna kuxuligu mada macnaha wuxuu ka wadaa isagu karaaha maaha waistixmaamun maydhashana karaaha maaha oo arrimahaasina iyaguna wax dhibaataa keeni maayaan indakuulasho iyo qobaysu qofka qobaysto wax dhibaataa male way bannaan tahay wa yukrahu waxaa la kahaday likulli axadin axad kasta waxaa loo kahaday samtu yowmin maalin aamuskeed ila leyl laga gaadho qofku inuu maalin dhan iskaba aamusnaado oo shibtiisa u baxo hadalka iska xidho waxaa weeyaan dee xaajo la'aan waxaa weeye ma bannaana waxaa rabaa carabkaaga markaa inuu xun ku mashquulo ama qiraa'atu lqur'aan ama dikriga ilaahay ama hadal haddaad tiraa shib baan iska siinaya oo diinna waxna sheegi maayo wax ku hadli maayo wax akhri maayo cid la hadli maayo sax maasaas wayukrahu likulli axadin waxaa loo kaaday samtu yowmin maalin aamuskeed ila leyli habeen laga gaadho baan yani iyadoon wax dani ku jirin aamus oo dee qaarkood inay suufiyadu iyo ka dhigaanba maaragtay tacabud aamuskaas inay cibaado ka dhigtaan qofka dee rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu yidhi maaragtay man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut laakiin khayrta inaad ku hadashaa lagaa doonaya inaad hadal ama wax akhrido ama diinta maaragko saas o kale waman lazimahu qadaa'u shayin waman axadka lazimahu uu ku laazimo qadaa'u shayin shay qadayntii qofkay ku laasimto shaygaasoo min ramadaana ramadaan ka mid a yundabu lahu waxaa loo sunneeyey an yaqdiyahu inuu qadayo mutataabican xaalu yama israacsan cala alfawri degdeg isu raacraacsan waaye cala alfawri macnaa degdeg inuu qadayo walaa yajuusu ma bannaana an yu'akhira inuu dib dhigo ilaa qadihi alqadaa qadihi ilaa ramadaanin ramadaan aakhara oo kale dib ugu dhigo dhab hayru cudurin cudurdaar la'aan tan wuxuu leeyahay qofkii haddii qada uu ku laasimo ramadaantii ka mid a waxaa la sunneeyey inuu israacraaciyo macnahaas isku xejiyo marka waxa weeyaan way iska fiican tahay qofku su isaga dhammeeyo inuu israacraaciyo lakiin wax waajiba ma arrintaas khilaaf baana ku jiro fuqahada qaar ba waxay leeyihiin waxaa weeye alqadaau yaxki aladaa alqadaau yaxki aladaa qaduu hadii goor wuxuu jilayaa aduhu jilaya oo macnaha dee qadii adihii markaad gudanaysa rabadaan gudaheeda waad ku xijinaysa kanna waa waajiba isku xijisa qaar baan ka odhanaya laakiin jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin wax waajiba maaha tataabuc isra isku isku xidhiidhintu oo haddii saddex maalmood uu leeyahay saddex maalmood oo kale fogfog baad soomi kartaa taas waa mid alfawrka uu yidhina waa sida raajix waa caynka oo inuu dib u dhigo qofkii ilaa cudur ramadaanta kale ka soo gelayso arrintaasi marka waxaa weeyaan cudurdaarli ma bannaana ma bannaana waana qowlka jumhuurta ahlicilmi ay qabaan saasaana markaa qofka baraa'atu dimma ile takaaliif baa saarane dumadiisay beri u noqoto qof naftani ka hore dhimanaysa garan maysa taas axwad ah adilada cumuumkeeda wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum iyo taasay ku tusinaysaa qofku wixii saarane xilay lagu leeyahay inuu hore u dadejiyo haddii xadiidkii caaisha la keenay ee shacbaan qadayn jirtayna cudurdaar bay sheegtay caaisha asalku waxa wey qofku inuu dadejiyo oo hore isaga dhammeeyo fain ahara lazimahu maca alqadaa fain ahara hadduu dib dhigo lazimahu mankaa waxaa ku laazimaya maca alqadaa'i qada maci can kulli yowmin maalin kasta muddu طacaamin طacaam mudkii mud waa dee uun saaci oo marka afar meed loo qeeyay meeshii ilaa lix boqoloo garaam taqriiban bay yidhaahdaan marka mud طacaam ah ayaa laga doonaya haddii markaa rabadaantii kale intay usoo gasho isagoo dib u dhigay rabadaantii hore wixii lagu lahaa oo tii kale ka soo gashay cudurdaar liye fain ahara hadduu dib u dhigo ramadaanayn laba ramadaanna famuddaani laba mud bay noqotay wahaakada yatakarar yatakarrar uu soo noqnoqonaya haakada saasoo kale xaalu yahay bitakaruri siniina sanawaadka soo noqnoqoshadiisa oo kale oo macnaha wuxuu ujeedaa haddii sanad saddexaad ay timaadana saddex mudde haddii sanad afraad u gaarsiin afar mudde saasay ku soconaysa waaye laakiin masaladaasi yacni maxaan ku dhaha qofkii haddii uu rabadaantii kale ka soo gasho in laga rabo waxa la yidhaha qadaha maciisa laga doonayo inuu طacaam kaa bixiyo wax daliila ma laha wax daliila oo loo hayaa ma jirto arrintaas waxa weeyaan wixii takaaliifkii la raba in xukun la saarana daliil bay u baahan tahay oo xadiidka aayadda qur-aanka faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar intaasu baynu haynaa faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kale soomkood laakiin meel la leeyahay qofkii saas sameeyaa waxaas ka taakuray dembigu waa baab inuu qofkii dee ku dembaabayo hadduu ayaamihii laga reebay uu bishii kale soo geliyo rabadaantii kale in dembi jiro oo meesha kiis uu jiro iyagu taasu hadal male mar haddaan cudurdaar jirin sharciya oo maaragta iskaba xanuunsanaya baa dhici karta waxa weeyaan laakiin in la yidhaahdo waxaa lagaa rabaa inaad wax bixiso mudda caama bixiso taas wax daliil lama laha waman maata qofka dhinta wa calayhi walxaal calayhi korkiisana sawmun sawmuu ku sugan yahay watamakana walxaal tamakana makansaday min ficlihi inuu sameeyana intuu noolaa makansaday oo walam yafcal aan samayn acama waa quudiya canhu xaggiisa can kulli yowmin maalin kasta mudda طacaamin طacaam mudkii ayaa markaa laga quudinaya dee qofkii weligiisa oo ka bixinaya tanna wuxuu leeyahay ninkii dhintay ee soom lagu lahaa oo markaa makansaday soomkaasoo aan samaynin yacni waxa weeyaan waxaa laga bixinayaa maxay mar kasta mud طacaam ayaa laga bixinaya laakiin madhabka caynkaana waa qaba qowlkana waa jira qowlka qadiim lishaafici oo odhanaya waxa weeyaan waa laga soomaya oo xadiidkii ah man maata wa calayhi sawmun saama canhu waliyuhu qofkii dhintoo soom lagu lahaa weligiisa ayaa ka soomaya taas baa markaa qowlka qadiimka shaaficiya taas baanu ayiday imaamu nawowi taas buu ayiday wuxuu leeyahay qultu aljazmu bijawaazi sawmi اlwaliyi can اlmayit sawaaءn kaana sawma ramadaanin aw hayrihi oo min anadri ah ama soonka lagu lahaa nadar ha ahaato oo soomkii waajibka ee nadarka ahaa ama sawmu ramadaan ha ahaadeen haddii qofkaasi dhintay isagoo soom lagu leeyahay saama canhu waliyuhu fuqahada qaarkood sida xanaabiladoo kale iyagu waxay leeyihiin waa sawmu nadri un baa laga soomi karaa oo xadiidkii waxbaa maaragtay ay keenayaan laakiin waxaad mooddaa in cumuumkiisa wax ka saarayaanu jirin qofkii soomka lagu قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يندب صوم ستة من شوال وتندب متتابعة تلي العيد وهلك هذا آه، فصل وفي صوم تطوع صومك تطوع ee sunnaha fasalkiisii buu halka kaga hadlayaa yundabu waxaa la suneeyey sawmu sittatin lix soonkood ayaa la suneeyey lix maalmood lixdaasoo min shawaala bihii shawaal ahayd ee ramadaan ka dambaysay ee ka mid ah ayaa la suneeyey oo xadiidka abi ayuub alansaari radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر حديثك مسلم qofkii bisha soon sooma oo lixdan maalmood raaciyo shawaal ah wuxuu ka dhigan yahay isagoo sanadka oo dhan soomay sanadka isagoo soomay uu ka dhigan yahay wuxuu uhi watundabu waa la suneeyey lixdaa maalmood mutataabicatan xaalay taa mid israacraacda oo tali la xidhiidsata alciida ciidda la xidhiidsata fain faraqahaa hadduu lixdii kala qaybqaybiyo kala geeyo oo aanu xidhiidhin ee midba maalin la yimaado jaaza ay jaaza daalika tafaruq tafaruqaas waa bannaan yahay in la xidhiidhiyo ayaa bannaan oo kaas baa wuxuu yahay sida fiican imaamu nawowi xadiidka markuu macnaynayeenu hadda akhrinay wuxuu leeyay qaala asxaabunaa والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال يعني شافعي عين كثيرين يقول أفضل كوحويا إن لحيريه لحدبا وما أنت عيد لغبحه لحدبا اللي يسكوش تشيوه laakiin hadduu kala geeyo oo bisha aakhirkeedaba ka dhigo hadduu doono fadiiladii way u xasishay mutaabacada way sugan tahay waayo dee atbaca sittan min shawaal baa la yidhi raacintiina meesha way imanaysaa wuxuu kaloo ka hadlay sida ay u noqonayso lixdaa maalmood ninkii rabadaan intuu soomo lixdaa raaciyaa sawmu dahar ay kuula noqonaysana wuxuu lianna alxasanata bicashri amhaaliha faramadaanu bicasharati ashhur wasittatu bishahrayn sanadii waxaa leey waa toban bay u dhigantaa markaa rabadaan waxay u dhigmaysaa tobankii bilood lixdan maalmoodna waxay udhigmayaan laba bilood bay u dhigmayaan sidaana waxaa ku yimi sida uu tilmaamay imaamu nawowi fii sharxi muslim xadiidka nasai ayaa tilmaamay oo macnahaas laga qaadanaya xadiis saxiixa oo fii saxiixi nasai uu ku keenay sheekhu albani oo ah جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة بعد الفطر تمام السنة حديث كاسا ما يشكت أو قصور ويمرك وعيري فإن فرغها جاز وتصوعاء أي ويندب حل السنيي تصوعاء صوم تصوعاء ما أنت استقالات بش محرم sagaalaadkeeda in la soomo ayaa la sunneeyey iyo wa caashuuraa'a yacni tobankeeda sagaalkeeda iyo tobankeeda shahru muxaram oo sanadka carabiga ah bilowgiisa ashurxurumkana ka mid ah sanadkana u horraysa bisha maalinteeda tobnaad iyo sagaalaadk sagaalaadkeeda in la soomo ayaa sunno ah rasuulka ayaa amray suumuu yowma caashuuraa wakhaalifu lyahuud maalintaas soomo oo yahuud khilaafa buu rasuulku yidhi suumuu qablahu yowman aw bacdahu yowman maalin ka dambaysiiya ama maalin ka hormariya taxaawi iyo bayhaqii baa wariyay xadiidka sanadkiisuna waa saxiix fii saxiix ibni khusayma ayuu ku sugan yahay lafdi kale oo fii saxiix muslima wuxuu leeyahay lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna ataasica haddii aan sanadka dambe noolaado oo gaadho waxaan soomayaa sagaalaadkeeda ayaan soomaya sagaalaadkeeda ayaan soomaya marka maalintaa tobnaad ee caashuuraa oo rasuulku soomay sabab bay lahayd oo waa kii cabdillahi ibn cabbaas xadiidkiisii saxiix muslim ku sugnaa ayaa wuxuu yidhi rasuulku madiine ayuu yimi markaasuu wuxuu ku arkay nimankii yahuudda ahaa oo maalintaa sooma maa haada buuli war soonkana muxuu yaa soomaysaan qaaluu haadaa yowmun saalixun haadaa yowmun naja allaahu bani israa'iila min caduwihim fasaamahu muusa waa maalin wanaagsan waa maalintii ilaahay reer bani israa'iil badbaadiyey ee fircoon la halaagay markaasaa rasuulku yidhi fa ana axaqu bimuusaa minkum fasaamahu anaa muuse idinka xaq leh oo waan soomayahay wa rasuulu salawaatu ullahi wasalaamu wa amara bisiyaami in la soomana waa amray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo marka xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay siyaamu caashuuraa saddex martabadood ayuu leeyahay adnaaha ta u hoosaysa waxa weeyaan in maalintaasoo keliya la soomo wa fawqahu an yusaama attaasica macahu waxaa taa ka sii sarraysa in sagaalaadka iyo tobnaadka la ysla soomo wa fawqahu an yusaama ataasica waalxadi cashara ila suumuu yowman qablahu aw yowman bacdahu intii buu jamcinaya axaadiisii o dhan oo markaa wuxuu leeyahay waxaa sii fiican in maalin laga hormariyo taasucaa iyo naskaara leh maalina in laga dambaysiiyo markaa saddexdaasoo la kulmiyo ayaaba sii fiican buu leeyahay maraaxisha maraagtita ay leedahay soonka maxaan kula yowma cashuuraa wuxuu yidhi markaa musanifku raximah allahu tacaala wa ayaami albiidi wayundab waxaa la suneeyey sawmu ayaami albiid maalmaha cadcad soomkood ayaa la suneeyey fii kulli shahrin bil walba الثالثة caشhaرa saddexiyo tobnaadka ayaa la suneeyey iyo wa taaliyeyhi labada la xidhiidsada oo afariyo tobnaad iyo شhaniyo tobnaad intaaba waxa weeyaan waa la suneeyey oo rasuulku salawaatu الlahi wasalaamu عalayhi xadiidka abi dar wuxuu hi idaa sumta min الشhahri ثaلaaثا fasum ثaلaaثa caشhaرaةa وaarbaca caشhaرaةa وahamsa caشhaرaةa xadiidka tilmadii wariye o xadiis saxiixa haddii aad bishii saddex maalmood ka soomayso saddexdaa maalmood soom saddexiyo tobnaadka bisha iyo afariyo tobnaadka iyo shaniyo tobnaadka ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waalithnayni iyo waalkhamiis wayundabu waxaa la suneeyey sawmu yowm alithnayn maalintaa ithnaynta la yidhaahdo iyo maalintaa khamiista ah soomkoodii ayaa la suneeyey oo xadiidkii abu hurayra ayaa isagana u daliil oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu yidhi tucradu alacmaalu yowma alithnayni waalkhamiis fauxibu an yucrada camalii wa ana saa'im waxaa la soo bandhigaa acmaasha maalinta ifniinta iyo maalinta khamiista waxaanan jecelahay camalkayga in la soo bandhigo anigoo sooman xadiidkaa tirmidi ayaa wariyey waana xadiis saxiixa waxaa kaloo jira xadiidkii abu hurayra uu yidhi kaana rasuulu llahi sala alla alay slam yasuumu alithnayn waalkhamiis faqiila yaa rasuula allah innaka tasuumu alithnayn waalkhamiis rasuulka ilahi waad soontaa maalinta yani maxaad u jeeddaa baa la weydiiyey faqaala ina yowma alihnayn waalkhamiis yakfir allahu fiihimaa likulli muslimin ilaa muhtajirayni yaquulu dachumaa xataa yastalixaa xadiidka ibn maaja ayaa wariyey waana xadiis saxiixa oo maalinta ifniinta iyo khamiista ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiga ayuu qof kastoo muslima u dhaafaa laba kala hijrooday mooyaane laba iyagu kala tegey oo kala jeestay iyaga waxaa leehay balukaaja ilaa ay ka heshiiyaan marka waxaa weeyaan dee fadligaasay leedahay isnaynta iyo khamiista soonkoodu wuxuu yidhi musanifku raximah allahu tacaala wa cashri dilxijati ay weyndab waxaa la suneeyey cashri dilxija soomka maalin tobankaa dilxija oo maalinta tobnaad waa ciidkii iyo sagaalkaasaa loo jeedaa ka horeeya ayaa la suneeyey waxaa laga qaadanaya xadiidkii maa min ayaami alcamali الsaalixu fiiha axabu ila اllahi min hadi اlayaam camal la sameeyo wanaagsan oo maalinta ka fiican ma jiro ilahay agtiisa looga jacayl badanya markaasayna wاljihaadu fii sabiili اllah qaala wاljihaadu fii sabiili اllah ilaa rajulu kharaja binafsihi wamaalihi falam yarjic min dalika bishay adugu xadiidkaas buu soo deliishanaya imaam nawowi markuu ka hadlaya soonka ee ayaamahaas inay yihiin sunne ay yihiin xadiida caaisha ayaa markaa jira odhanaya ay leedahay maa ra'aytu saa'iman fi lcashri qatu weligay maan arag rasuulku isagoo tobankaa maaratay bisha dilxija isagoo sooman maan arag nawowi markaa wuxuu leeyay qaala culamaa'u hada alxadiidu mima yuuhimu karaahata الsawm اlcashr wاlmuraadu biاlcashr huna alayaamu tisc min awali dilxij qaaluu wahada mima yuta'awal yacni hadalkaas culimmadu waxay dhahan sagaalka maalmood ee bisha dilxija ah ee sanadka tobanka maalmood ee ugu khayrka badan ah soonkooda xadiidka ragga qaar baa yidhi waa laga qaadanaya karaahanimo in laga qaatay baad moodaa laakiin waxay leeyihiin macnahaasi ay caaisha u fahamtay waa macno ta'wiille oo caaridun baa jiray oo ama isagoo safara ama isagoo maxaanku dhahdaa xanuunsanaya ayuu ka tegey falaysa fii sawmi hadihi tisca karaahatun bal hiya mustaxabatun istixbaaban shadiida maalmaha in la soomo waa mustaxab istixbaab shadiid ah laa siyama ataasica minha wa huwa yowmu carafa weliba maalintaa sagaalaad oo iyadoo xadiid gaara leh marka xadiidkaasu sheekhu keenay wuxuu kaloo ibnu khusayme leeyahay u baabaystay baabu dikri baabu dikri cillatin qad kaana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yatruk laha bacda acmaali الtaطawuc wain kaana yaxusu calayha wahiya khashyata an yufrada calayhim dalika اlficl wuxuu u baabaystay ibnu khusayma xadiidka markuu keenay xadiidka caaisha ee tilmaamaya inaanay ku arag rasuulku isagoo sooman isagu wuxuu u baabaystay yani acmaalu taطawuca ka tegitaanka rasuulku uu ka tegayo isagoo dadkana ku xafinaya ka cabsasho uu ka cabsanaya in lagu farad yeelo marka xadiidkii muslim buu keenay wain kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam layadacu اlcamala wa huwa yuxibu an yacmala bihi khashyata an yacmala bihi الnaasu fayufrada calayh yani xadiidkaasuu keenay saxix muslim ku sugan oo marka cillada meesha uga tegaya ay tahay inuu ka cabsanayo in lagu farad yeelo taas unbay cilladii ahayd ee ma ahayn in markaa soonka aanu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh aanu soomaynin ama aanu u diidan yahay wuxuu yidhi waalashhuri اlxurumi waxaa kaloo yaro manduuba in la soomo alashhur اlxurum bilihii xurmada lahaa wahiya bilaha xurmadina arbacatun afar weeye dulqacdati bisha dulqacda la yidhaahdo liqucuudihim cala alqitaal dagaalkay ka fadhihi jireen ayaa dulqacda loo yidhi wadulxijati dulxijo oo yar dee waa bishii xajka waalmuxaramu yacni bishii muxaram ahayd weeye oo sanadka u horraysay warajabun bishii rajab ahayd weeye markaa bilaha ashxur xurumka ah ayaa waxa weeyaan iyana sunna abuley in la soomo laakiin sidaa saxiixa ah wax daliiloo khaas ah oo bilaha ashhuru xurumka soonkooda ku soo arooray daliil khaas ma jiro xadiis daciifa ayaa ku yimi sum min alxurumi watruk watruk wa sum min alxurumi watruk yacni soon oo ka tag xadiisa caynkaas oo fii daciifi sunanes ay ku abi daawuud ku sugan ayaa jira marka waxa weeye wax hadda fadaa'il gaara ashhuru xurumku sooda ba isaga fadlaadeen laakiin soonka wax takhsiis ah oo soonkooda markaa daliil gaari ma jiro allaahuma maalmaha ku sugan oo ayaamul biidka ah ama yowm الاثنaين والkhamiis arrimaha noocaasa mooyaane وأfضل الصawmi sawmka ugu fadli badani bacda ramadaana bacda sawmi ramadaan ramadaan soonkeedii kadib almuxaramu yaعni bishii muxaram ahayd weeye bishaas ayaa si gaara iyadu axaadiidteeda u leh laakiin si guud ashhuru xurumka maya oo xadiidkii abu hurayra ee rasulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu عalayh أfضل الصiyaami bacda ramadaan شhهر الlahi الmuxaram وأfضل الصلاaةi baعd الفariiضة صaلاaة الleyl xadiidkaas oo muslim ku sugan yani soom la soomo waxaa u fadli badan ramadaanta marka laga yimaado bishii muxaram ayaa markaa ugu fadli badan buu rasulku yihi salawaatu اllahi wasalaamu عaleyh waay wuxuu yidhi وأfضل uma dabeetana rajabu ayaa ku xigta bishii rajab ahayd ayaa ku xigta uma dabeetana shacbaano ayaa ku xigta marka rajab ibnu taymiya mujaladka shan iyo labaatanaad safxadda laba boqol iyo sagaashan wuxuu leeyahay wa amaa sawmu rajab bikhusuusihi faaxaadiiثuhu kulluhaa daciifatun bal mawduucatun laa yactamidu ahlucilmi calaa shayin minha yacni gaar ahaan bishaa rajab in la soomo axaadiis daciifaa qaarkood ay mawduuc ka dhigeen oo aan ahlucilmigu ictimaadaynin baa ku sugan marka rajab soon gaara iyaduna ma wadato ama shacbaan miya xadiidka caaisha ayaa u daliila kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam yasuumu xataa naquula laa yuftir rasuulku waa soomi jiray ilaa aanu nidhaahno yani maba afurayo wayuftiru xataa laa naquula laa yasuumu wamaa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam istakmala siyaama shahri ilaa ramadaan wamaa ra'aytu akara siyaama minhu fi shacbaan biluu soon dhammaysan jirin ma jirto ramadaan mooyaane bilaha uu u soon badnaana waxay ahayd shacbaan marka waxa weeyaan shacbaanna waxa weeye waxay ka mid tahay bilaha fadilaan xagga soonka wa sawmu yowmi carafa wayundabu waxaa la sunneeyey sawmu yowmi carafa maalinta carafa soomkeedii ayaa la sunneeyey ilaa lilxaaji xaajigii mooyaane bicarafa yacni carafa markaa ku sugan fa fitruhu xaajiga markaa afurkiisa ayaa afdalu fadli badan maalintaa markaa soomka dee yowmu carafa soomkeedu waxaa weye waa sunne oo qofkiaan xaaji ahayn oo markaa carafo taagnayn sunno ayay noqonaysaa siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allaahi an yukafira asanata alatii qablahu waasanata alatii bacdahu yacni waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo ku ajar dalbayaa in sanadii tagtayna u alla subxaanahu wa tacaala dembiga igaga asturo oo igaga tirtiro iyo ka soo socdaba marka waa maalintaas maalintaa fadilan weeyaan laakiin xaajigu isagu inuu afuro ayaa afdal ah fain saama lam yukrah fain saama hadduu soomo qofkii xaajiga ahaa ee carafo joogay lam yukrah lama kahan arrintaas laakinahu taraka alawlaa sidii awlada ahayd ee mudnayd ee habboonayd ayuu ka tegey oo xaajigu de waxaa laga yaabaaba in lagu leeyahay markaa sowm oo isagoo ah maaragtay mutamatic oo kaleba maalan oo hadyigiina aanu haysanin dee waa kii laga rabay saddex maalmood inuu soomo way dhici kartaa markaa saddexdii maalmood mid ka mida inay soo gasho oo iska dee iska soomo way dhici kartaa yani macnaha inuu niyeysto soonkii taasoo kale waa insaxaysa lakiin sida afdalka waxaa weeyaan inaan waxba soomin oo rasuulku maalintaa musaafirka ahaa waxaa weeyaan wuu cunay oo ma soomanayn maalmaha ka dambeeya ee mutashriiqa ah ayaa la baneeyey oo loo baneeyey haddii xitaa ay dhaafto ayaamii ka horreeyey inuu marka ayaamihaas uu soomo xadiid bay leedahay waayo wuxuu yidhi wa yukrahu waxaa la karaahiyaystay oo karaahu taxriim weeyaane sawmu dahri yacni sanadkao dhan qofku inuu soomo ayaa isaguna karaaha in daraw hadduu dhibayo aw amase fawata uu tagsiinayo xaqan xaq uu tagsiinayo wa ilaa haddii kale oo aanu dhibaynin wax xaqan aanu tagsiinaynin lam yukrah lama karaahiyaysan buu leeyahay sida raajixa waxaa way ma bannaana soomu dahri ama qofku hawoodayo ama xaqa tagsiin ama yaanu tagsiinaynin waxaa weeye marna ma bannaana waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalam aleh waa reebay waxaanu yidhi laa saama man saama alabad yacni ma soomin ninkii sanadkao dhan soomanaa qof soomay maaha qofkaas markaa soomudahrigu ma bannaana qaydka markaa inuu dhibayay in kale waxaasna waxba caynkaas baahi looma qabo waayo nahyi mar hadduu ku yimi in laga dheeraado weeyaan wayaxrumu walaa yasixu aslan sawmu alciidayni wayaxrumu waa xaaraana oo walaa yasixu aan ansaxayn aslan asal ahaana aan ansaxayn